dadaalka iyo nashaadkeedii ka muuqda dareenka fiicanaa lagu qaadashay aad iyo aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa madaxweyne siduuna jooga halka wuxuu u yimi inuu gobolada soo kormeero wixii waxtara uu ku kordhinayana ku kordhiyo waxay qabsadeenna uu la eego wixii u qabsoomay intii xukuumaddu jirtay ama sanadkan intii u dambaysay wixii la qabtay maanta waxaan doonayaa inaan kelmad ka idhaahda isbeddelka ka muuqda gobolkan daadleeyeed ee degmada ood weyne waxaynu in badan halkaa boor ku dhajinno oo garanaysaan gobol iyo waddo gobolkii maantuu gobol yahay oo gurigii martidee barasaanku dadka ku casibayena waa taa la dhisay xafiiskii gobolkana waa loo dhisay waddadiina waxay soo socotaa cayrxumo agtiisaay soo socotaa maanta waxaa noo sharafaa in madaxweyne jamhuuriyadda somalilan uu joogo caasimadda gobolka daadmareed ee oodweyne taas oo uu noo furay mashaariicda saddex mashruuc oo ay dawladdu fulisay oo ah waddada xafiiska gobolka iyo guriga martida mudane madaxweyne waxaad dadka shacabka reer oodweyne ay si farxad leh kugu soo dhoweynayaan magaalo madaxdii gobolka daadmareed oo runtii ahayd magaaladii ku cusneed gobollada somalilan iyo degmooyinka somalilan taariikh saddex sano ka hor mudane madaxweyne waxaan runtii u mahadnaqayaa oon ka maqaati kacayaa ballanqaadyada xisbiga kulmiye dhammaantood inay badankooda fuleen gebagabadiina madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa waxa uu bulshada gobolka daadmadheedh uga mahad celiyey soo dhoweynta qiimaha sarraysa ee uu kala kulmay islamarkaana waxa uu ku ammaanay mashaariicaha horumarineed ee uu ku tallaabsaday gobolku isagoo madaxweynuhu tilmaamay inay xukuumad ahaan diyaar u yihiin sidii loo dardargelin lahaa mashaariicaha horumarineed ee gobollada dalka iyo mas-uuliyadda qarankaba aad iyo aad baan idinku mahadinaynaa sida qiimaha iyo qaaranaayo ee xamaasadi aad noo soo bogayseen ee caadadaydiin ahay ee mar walba wanaag iyo sharaf iyo qiima aad noogu haysnoo boojinayseen hadallada feefeecan iyo taageerada ah ee halka soo jeedkeena iyana waanu qiimayna waa idinku mahadnaqayna waxa horumarka gobolku ka muuqdaa waa mid la taaban karo insha allahu tacaala ilaa imika inta la qabtay in yar maaha laakiin waxaanu diyaarnahay annaguna inaanu gobolka idinla dhisno inaanu gobolka idinla horumarino inaanu gobolka waxaa idinkala qaban karaba idinkala qabanno waa gobolada aan ku faano waa gobolada qadiimiga waa gobolada magaca ku leh taarikhda ku leh dalka ku leh histiriga ku leh xoraytiisa ku leh gud walba ku leh marka maanta diyaar waxaanu nahay inaanu wax alla waxaa soo jeediyey iyo baahiya aad tilmaanteen iyo kuwa muuqdaba in alla intii noo suurtagooda hadday waddo tahay hadday wax kale tahay hadday mashruuc tahay noocuu yahayba inaanu waxaanu ka qaban karre itaalkay dawladdu ay tahay inaanu gacan buuxda oo weynaynu ka geysanno oo wada shaqayno oo gacmaa isqabno waxaan idinka tegayaa in dadweynaha sidaad uga warranteen ee lagu warramay dad badan oo ummaddeenna ku ah waxaa dhibaato ah mooyaane wax kale ka shaqayn oo had iyo gooraale kuwaa la sheegaya ah odhanaya muxuu madaxweyne ka doonay bari muxuu burca ka doonay ee filayey in hargeysa uu madaxweyne uu fadhiyo oo aan aqoonsanayn in dalkuu qayb kale leeyahay oo waddankuu ballaadhan yahay oo ummaddu madaxweyne aan u wadaahay oo ummaddu gobol walba u baahanya in wax loo qabto oo loo tago kuwaana ka warqaba ogaada yurdaha yacdaha waxaadhadashaa fadhaha